maxamed daahir oo loo yaqaana tanajire kana mid ahaa dhagarqabayaasha kooxda al-shabaab ee fadhigoodu yahay degmada xara dheere ee gobolka mudug ayaa saaka isku soo dhiibay ciidamada ammaanka dowlad goboleedka galmudug ee degmada gaalkacyo dhagarqabahan oo aan kula kulmay xarunta taliska qaybta biliiska gobolka mudug ee degmada gaalkacyo ayaa waxa uu warbaahinta qaranka uga warramay arrimo dhowra ay ka mid ahaayeen ka mid noqoshada kooxdaasi waxa uu kooxdaasi u qaban jiray waxyaabaha xilligani ku kalifay inuu kooxdaasi ka soo goosto iyo sidoo kale sida ay ugu suurto gashay inuu isku soo dhiibo ciidamada ammaanka dowlad goboleedka galmudug waxaana ugu horeyn uu sheegay in kooxdaasi uu ku biiray sanadii laba kun iyo sagaalkii maxamed daashur
shaawlihasi magac kale looga yaqaan miyaa jira muxuu yahay timjira waa gartay goormaa ku biirtay
labada kun sagaalkii waa gartay een, marka maxaad adiga kooxdaad ka tirsaneed maxaad soo qaabilsaneed
kooxdan caadiga waxaan ka tirsanaa xisbada loo yaqaan
marka hore maxaa kugu qasba inaad kamid noqoto
marka hore niyo waa uun iska waxa uun iska kaga qasbay dhallinyaranimo iyo hayiraac
sababa marka keenay inaad shabaab kasoo goosato oo ciidanka booliiska galmudug iyo mas-uuliyadda isku soo dhiibtay maxay yihiin cajalad xumaan badan oo ayaga ku arka waay
sidee kugu suura gashay in een, xaradheeraynta kasoo tagto ama deegaanada hoos taga aad soo gaarto magaalada gaalkacyo
waxay ugu suuro gashay waxaan sameeyey oo soo fasax qaatay fasaxaad kadib jawlantii jawlankantii habeenyadoona alaabtii la baxay tartiibaan usoo daayay marka waa soo raacay Een, wax shayga waa la soo samaysay salaamaha ammaanka galmudug miyaa jira si fiican haa
sidee kugu soo ga- suurto gashay inaad heshay xiriirka laamaha ammaanka galmudug ka hor intaadan een, goosan inaad kasoo goosato kooxdaas waxay igu suurto gashay mid abtigayaan wacay oo ka tirsan kulli raggan galmudug soo rag kale igu sii xiray
waa garta sidigaan ku imid oo raggii meesha igu soo dhaweeyeen
macnaha maxaad nooga sheegi kartaa waxyaabaha kugu kalifay in kooxdaasi oo aad ta ka mid noqoto aad kasoo goosato
waxyaabaha igu kalifay oon iska cadaalad xumo saaxiib iyo nin dhallinyaraan maadaama iskuli shabaab in iska ahaato weliga qori xooshido sababtoo intaa caafimaad qabtaa lagu rabaa ninka dii aa dadku gaara dadku banaynaya ma jirto may may may may haddana ma qabi doono marka maxay kuula muuqdaa ficilada iyagu ay sameynayaan mararka qaar ay u geysanayaan dadka shacabka ama deegaanada ay gacanta ku haya ka geysanayaan
ficlahaas qalad weyn waa wax qaldan waayo qofka ummadda oo islaam qof walba muslimana maxay tii inuu xag gudbin wanaagsan waxaad gudbin dadka dhamaa ka qayraanaya hadda maxaa jeceshaan aad samaysa marka
hadda haa waxaan jeclahay inaan ummadidaas kamid ahay mustaqbalkii dhisto nolol cusub gudbo ama laga yaabaa in ciidanka een, ammaanka galmudug ama lamaha ammaanka galmudug aad la shaqayso maadaama xooga fara badan aad ka hayso kooxdaas
waa laga yaabaa
maal markii u horreysay oo dhagarqabo ka tirsan kooxda argagixisada shabaab ee isku soo dhiiba ciidamada dowlad goboleedka galmudug balse ta arrintani ayaa kusoo beegmaysa xilli maalmihii u dambeeyey ciidamada ammaanka galmudug ay wadeen howlgallo ka dhana kooxdaasi cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo